wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa maamulka xabsiga dhexe ee degmada kismaayo ku wareejisay agab loogu talagalay maxaabiista ku jira xabsiga agabkan oo ka kooban joodariyaal sijaayado iyo marakaneecooyin ayaa loo qeybiyey maxaabiista maadaama ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobka wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland aadan bishaar geedow ayaa ka waramaya agabkan ay wareejiyeen maanta waxaan soo booqannay xabsiga dhexe ee degmada kismaayo oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii da-ayay iyo daadadkii ay wateen Eh, alxamdulilah waxaan ku guulaysanay inaan gurmad u helno oo ka kooban eh, joodarayaal eh, marakaneeco iyo kadiifado waana ugu talagalnay oo ma- kiiba tiradiisa ay tahay boqol iyo toban boqol iyo toban boqol iyo toban boqol iyo toban oo saddex itemis ah Ee, waxaan ugu talagalnay dadka maxaabiista ah meesha ku jira inay roobka ka howdaan ee, maxaan ku idhahdaa kaneecada ka galaan sidoo kale shalay waxaan keennay ee, boqol iyo soddon jiingadood oo loogu talagalay saqafka xabsiga oo isagana biyo soo daadinayay iyo dhowr kiish oo waxaa ah ee, shamiinto kirada meeqa ah, shan iyo toban shan iyo toban insha allah welina waxbaa noo sii dhiman oo shaqadooda dhexday ku istaagtay laakiin saqafka waa la dayac tiray oo hadda xabsiga biyama soo daynaya waxaan rabaa bulshada ku noqon jubbaland in jubbaland xaq baa loogu leeyahay inay maxaan ku idhaahdaa canshuurtii ay aruurisay ay wax ku qabato laakiin sababta inaan sheega keenaysa waxaa weeyaan ummaddu waxay baratay in hay-ada wax laga sugo haddee hay-ad markaad wax ka dalbato markaad dalbanayso iyo marka qaylada laga soo jawaabayo waa mar aad dhimatay oo baahidii markaa aad u dalbatay ay kaa dhammaatay marka waxaan u soo jeedinayaa bulshada jubbaland iyo tan soomaaliyeedba inay ka qayb galaan gurmadka loo fidinayo ummadda soomaaliyeed ee fatahaadaha dhibaateeyeen ee roobabka daadadkooda dhibaateeyeen webiyada maxaan ku idhaahdaay dhibaateeyeen ee haddaan annaga isu naxariisanno oo dowlad iyo shacab baan isla duubanno wax badan baan geysan karnaa marka bulshada waxaan ku baraarujinayaa in ay arrinkaa ku baraarugsanaadaan taliyo ku-xigeenka xabsiga weyn ee kismaayo aadan dhabar xasan ayaa ka mahad celiyey
waxaan u malaynaa biyaa na galay qayli badan baan dirnay meeshiibaa fatahaad quman ka dhacay fatahaadii qaylilaan dirnay dowladda jubbaland way ka soo jawaabtay iyo wasaaradda cadaaladda mar jiingad boqol iyo soddon xabbay noo keeneen iyo alwaaxyo iyo qalab dhisma biyihii kor ahaa waa ka xafidnay maantana waxa ay noo keeneen oon la wareegnay boqol iyo toban xabba oo j- joodari ah boqol iyo toban xabba oo shandarwe ah boqol iyo toban xabba oo sh- ee, muxuu ahaa sijaayad yay noo keeneen way mahadsan yihiin aad baan ugu mahad celinaynaa agabkan la gaarsiiye xabsiga weyn ee kismaayo ayaa ku soo aadaya xilli baahiyo kala duwan ay qabaan maxaabiista